Ganacsatada iibisa saliidda macsarada suuqyada magaalada tan iyo Jowhar oo wareysi gaar ah siiyay Radio Wesny ayaa inoo sheegay in qiimaha iibka saliidda macsarada laga dareemayo sare u kac kaasi oo ay u sababeen sare u kac ku yimid qiimaha sisinta ee lagu iibiyo suuqyada magaalada tan iyo Jowhar. Maxamed Diiri Xasan oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeeya diyaarinta iyo sii iibinta saliidda macsarada ayaa inooga warmaya amuurahaasi.
saliid macsarada soomaalida badanaa hadday ogaadeen borotiin ku jiro waxaa kale ogaadeen inay kolesteraalkay u fiican tahay lafa xanuunkay u fiican tahay waxyaabo badan oo borotiin ay leedahay maadaama dalag oo dalka soo gaaro firaash uu yahay haddaa soo laabta jawaabtaada saliidda sisinta badanaa waxaa loo dhoofiyaa oo loo diraa muqdisho gudaha dalka soomaaliya loo diraa burco hargeysa ilaa iyo gaalkacyo boosaaso waa dadka aaday u jecelihiin sisinta saliid macsarada joor lagu shiido waa burified waaye waana hot bress waa haddii aan kugu daro saliid macsaradan oo joor laga shiido shalf lifekeen oo ay aali karto iskafaalaha adliistii waxaa lagu qiyaasaa sida ay sheegeen dadka akronomistayaasha ah muddo laba sano midabkeeda isbedeli maayo tayadeeda
qiimaha hadda sidee waaye liitarkeeda jibgaankeeda qiimaha wuxuu ku xiran yahay suuqa sisintuu ku xiran yahay sisinta marna waxay noqonay digriisin hoose u dhacaysaa marna ikriisin marka ma laha wax la yidhaahdo fixed bress ama qiimo go'an ma laha sisinta maanta haddii ay qiimaheeda uu kor u kaco saliidda kor ay u kacaysaa haddii hoos u dhaco hoos u dhacaysaa saacaddan aan waraysiga iga qaadaysid jirgaankii labaatanka litir oo nete wuxuu joogaa afartan iyo laba doolar uu joogaa dadka soomaaliyeed ayaa si weyn u fahmaya isticmaalka saliidda macsarada oo inta badan dhakhaatiirtu ay sheegeen inaynan lahayn wax dufun ah kaa oo sababi kara xanuunka kolestaroolka loo yaqaano taa beddelkeedana waxay dadweynuhu noqdeen kuwa ugu badan ee isticmaala saliidda gudaha dalka laga soo saaro